إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax khasaare sababay iyo ciidamada jubbaland waxaa lagula beegsaday dula qarax khasaare sababay iyo ciidamada maamulka jubbaland waxaa lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa daar weyn oo ka mid ah goobaha adeega bulshada waxay ka dhistay degmada aadan yabaale ee gobolka shabeellaha dhexe haweeney soomaali ah ayaa ku dhowaad toban carruur ah looga qaatay dalka sweden kulan looga hadlayay horumarinta iyo bilicda deegaanka ayaa dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo waxgaradka degmada jilib dadka luumaysataa ayaa ku dhintay xeebaha gobolka jubbada hoose doomana way ku burbureen ka gadaal markii dabeyle ay kaceen intaa waa qodobadii warka waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
qarax khasaare sababay iyo ciidamada maamulka jubbaland waxaa lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo inta u dhexaysa buulaguduude iyo cabdalla biroole oo ah deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo ciidamada maamulkaasina ay fariisimo ku leeyihiin ayaa la sheegay in gaari ay wateen ciidamada maamulka jubbaland qarax lagula beegsaday laba askari oo ciidamadaasi ka mid ah ayaa la xaqiijiyey in halkaa ay ku dhinteen iyadoo dhaawacyo kale oo badanna ay jiraan gaariga ayaa la sheegayaa in qaraxu uu waxyeello u geystay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qaraxaasi la beegsaday ciidamada maamulka jubbaland gobolka jubbada hoose wuxuu ka mid yahay meelahay ka dhacaan weerarada isdabajoogga ee ka dhanka ah ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya haweeney soomaali ah ayaa ku dhowaad toban carruur ah waxaa looga qaatay dalka sweden cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya haweenaydan ayaa ka mid ah soomaalida qurba joogta ah ee ku sugan waddanka sweden saacadii lasoo dhaafay waxaa lasoo sheegay in xukuumadda sweden ay ka qaadatay cunugga ay dhashay haweeneyda cunuga laga qaatay ayaa lagu magacaabaa faadumo buraanburtoy waxaana la sheegay in cisbitaalkii ay ku umushay ay saacado kadib soo gaareen xubno ka tirsan maamulka degmada ay deganeed horey xukuumadda sweden waxa ay hooyadan kaga qaadatay ilaa toddoba carruur ah waxaana cunugan uu naqanayaa kii sideedaadba ay ka qaadato qaar ka mid ah soomaalida degan waddanka sweden gaar ahaan gobolka ay arrintani ka dhacday ayaa muujiyey dareenkooda waxaana ay isku dayeen inay carruurteeda dib ugu soo celiyaan haweeneydan balse uma suuragelin oo xukuumadda arrinta oo ay ka biyadiiday lama oga sababta keentay in haweeneydan laga qaato cunugeeda balse waa arrin aan ku cusbeen waddamada reer galbeedka oo had iyo jeer waalidiinta soomaaliyeed carruurtooda waa looga qaataa waddamadaas kuwaas oo loo geeyay qoysas karishtan ah islamarkaana ku barbaarinaya diinta ay haystaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa daar weyn oo ka mid ah goobaha adeega bulshada waxay ka dhistay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa degmada aadan yabaal ka dhisay daar weyn oo aad u qurux badan taasoo ah mid ay bulshadu leeyihiin looguna talagalay inay ku qabsadaan waxyaabaha muhiimka ah sida kulamada ama shirarka dowraadka muxaadaraadka iyo waxyaabaha la midka ah daarta ayaa waxay leedahay goob aad u ballaaran oo shirarka loogu talagalay taasoo markiiba ay fadhiisan karaan dad kor u dhaafayaa shan boqol oo qof sidoo kale waxay leedahay qolol maamulka wuxuu qalabayn ku sameeyey daartan isagoona u dhammaystiray wax walba waxaa furitaanka daartan loo qabtay laba xafladood mid ay ragga ka soo qayb galeen iyo mid ay dumarku magaalada ka qayb qaateen isku darka dadka munaasabadan xaadiray ayaa kor u dhaafayay kun qofood kuwaasoo casuumaad heer sare ah loo sameeyey dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku dukade waxgarad iyo abwaanin iyo dad kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku dukade ma beledkan macalin maxamed waxau uri gurigaan waxaa la yidhaha uri beytu shukri runta magaca fiican ugu u baxshay waxaana uu shukri u ka yahay magaaladan aadan yabaal nabad iyo khayr allah ku badshee magaaladan runtii waxay mudan tahay in lagu shukriyo waxay mudan tahay kitaabka iyo sunnadu waxa ay nafaxaad iyo khayr leeyihiin inay hesho hadday dacwo tahay hadday tawxiid dad la gaarsiiyo oo naar laga badbaadso tahay hadday tahay amni waxaad ogtihiin khayrka ilaahay qofka uu siiyo qofka uu waafajiyo diinka u fahamsiiyaa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin aan loo jeedaa ilaahay waxuu fahamsiiya dadka inay diinka ilaahay qaataan qof kasta oo u nustaysa tawxiidka ilaahay inuu tamkiin siinayo maar hore ayuu ilaahay ballan qaaday wuxuu yidhi walayansuranna allaahu man yansuruh waddankan colaada ka jiri jirtay qabaa'il iska soo horjeedaa deganaa jiray abgaalka dhexdiisa deriska walaalaha ah goormaa u dambaysay qof dhimata oo la dilay goormaa u dambaysay maad goormaa u dambaysay dagaal qabiil toban sannadood qof dhimatay qof ilaahay dila maana qof kale lama arag qof qof dishay waa la la'yahay oo qabiil u dhimatay walaalayaal marka waa wax ilaahay looga mahad celsho waxay magaaladan xaq u yeelatan ujeedin dibudhiska ku socda waa ujeedin waxay markhaati u tahay wixii aad ka hesheen kitaabka ilaahay waxaad ka hesheen gurigan baytulumma la ninkaa iskale gurigan guriga waa guri guryaha aaday waa guri caam ah oo ummadda muslimiinta u dhaxeeya si gaarana reer aadaya baan u leeyihiin waay walaayada dhistayna ninkii fuundiga ah u dhisay xamar uu ka aaday ninkii lacagta siiyanayana wuu iska tegey anuuna hala dhisaan aan idhi waxuu meesha ugu yaallaa adinka waxuu idinka rabaa inaad bari heshiin walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waayahan waxay waday mashaariic badan oo horumarin ah kuwaasoo ay ka hirgelisay deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe kulan looga hadlayay horumarinta iyo bilicda deegaanka ayaa dhex maray mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo waxgaradka degmada jelib maxamed ciise ayaa warkan inoo haya kulankan oo ahaa mid looga hadlayey horumarinta iyo bilicda deegaanka ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada julib waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada iyadoona lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen horumarinta iyo bilicda deegaanka munaasabad xiritaan u ahayd shirkan ay yeesheen mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa kasoo qeybgalay culimo iyo waxgarad kala duwan iyadoona ugu horeyn xaflad laga akhriyey qodobada kasoo baxay shirka kulanka wuxuu ku saabsanaa nadaafadda magaalada in la hormariyo qodobka koowaad bulshada waxaa loo sheegay oo la ogeysiinayaa in la sameeyey meelo amaakin ah oo qashinka lagu uruuriyo kadibna laga sii qaado xaafadda waa beri iyo xaafadda hodan waxaa meel goob looga sameeyey qashinka ay isugu keenaan markii la dhaafo kontaroolka muqdisho waddada kala guur meesha ay ka leexato ayaa amaakin laga sameeyey halkaas ha iskugu geeyeen sidoo kale xaafadda waa beri qeybteeda qoraxodhaca dabaqa dheer oo buundada liinta agteeda ah halkaasna waxaa laga sameeyey meel xaafadda dariska la ah iyo intii soo gaarta halkaa isugu geeyeen sidoo kale geeska kale oo caashaneero waxaa laga sameeyey meel asna qashinku lagu uruuriyo xaafadaha aagaas ka dhow oo dhanna halkaa ha isku geeyeen insha allah waa laga sii qaadi doonaa midda labaad waxaa la sameeyey meelo qubuurihii hore oo dadka lagu aasi jiray waa la bedelay magaalada ayay usoo dhowaadeen marka waa la bedelay waxaa meel kale oo laga garoon kale loo xaaqay wadada muqdisho aada kontaroolka markii la dhaafo laba kilomitir oo kale meel u jirta magaalada ayaa laga sameeyey oo laamiga la qaadahayo haddii roob jiro iyo haddii kalamana dhiiqa la arki maayo waa meel nadiifa oo si nadiifa lagu tegi karo halkaasaa laga sameeyey dadku ha ogaadeen halkaa ha isugu geeyeen boor weyn baa laga sameeyey oo tilmaamahaya maqbarada meesha laga dhigay tilmaamahaya waxaa la mamnuucay meelihii kale oo la geyn jiray qabuuraha oo laga qodo jiray ayaa la mamnuucay walaaluhu sidaas ha ogaadeen ha u hogaansameen midda saddexaad waxaan kaloo baraarujinaynaa dadka waxaa weeye biyaha bulaacadda ku soo daynaya meelaha wadooyinka oo bulshada ay maraan arrintaa ilaahay ha uga cabsadeen ciddii amarkaas qaadan weyda hogaansan weydana waa lala xisaabtami doonaa midda afraad waxaa la amray qof walba inuu ka qoto boosaneerkiisa gurigiisa dhexdiisa inuu ka qoto oo uusan bannaanka u soo bixinin waxaa weeye in badan baa lagu celceliyey horeyna walaayadu waa u iclaamisay haddana waxa weye waa lagu celinayaa walaalaha waxaa loogu naseexaynayaa dhulkaaga isla ekaysi boosaneerkaagana ka qodo gurigaaga dhexdiisa biyaha iyo qashinka ood bannaanka uga dareerahayana bulshada ka xafid sidoo kale sheekh maxamed axmed balli ayaa ku dheeraaday ka hadalka nadaafadda iyo kaalinta ay ku leedahay diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye aayaad fara badan iyo axaadiid fara badan buu noogu caddeeyey nadaafaddu waa waxyaabaha culummadu ay yidhaahdaan mimaa yuclamu min addiini bidaruura oo uu qof kasta uu og yahay inay asaga anfacayso hadday macnaha qubays tahay nebigu sala aleh waaalih wasalam wuxuu yidhi man hasala wakhtasala ruuxii qubaysta qubaysku nadaafaduu ka mid yahay mar waxaa la leeyahay macnaha ruuxii timale inuu shallaysto ayaa sharciya oo timihiisa wanaajiyo mar waxaa la leeyahay cidiyihii iyo timihii caanadii iyo kuwii kilkilihii iyo kuwii macnaa adaafirtii cidiyii caadiga in layska jaro macnaha waa wey waa min addiin mar waxaa leeyahay ruuxu gurigiisa iyo dayrkiisa ilaa yahuuddan dayrkooda macnaha hagaajin sida nebigu tilmaamay sal slam in layska hagaajiyo nadaafaddu waa waxyaabaha ma garanaysaa qof kasta og yahay nacfiga iyo wanaagga ay leedahay waxa weeye macnaa ilaa laga yidhaahdo annadaafatu min addiin nadaafaddu diinta ayay ka mid tahay haddaba ruux kasta oo muslim oo muwaxida waxaanu baraarujinaynaa oo waxa weye maamulku baraarujinaya oo aan khaasatan culummada haddaan nahay aan baraarujinaynaa nadaafadda macnaha midda jismiga iyo midda jirka iyo midda dariiqa iyo midka midda beledka dhammaan in la wada ilaaliyo dadba ayagu guryahooda hortooda waxaa arkaysaa biyo dareeraya waxaad arkaysaa baastada iyo bariiska bannaanka in lagu shubayo intaasi kadib mid ka mid ah bulshada ku nool degmada julib ayaa bogaadiyey mashruucan horumarinta ah isagoona sheegay in ay dhaqangelin doonaan qodobada ka soo baxay shirka maanta waxaa naloo yeer maamulka ayaa noo yeer oo waxaa laga shiri shir nadaafadda iyo bilicda magaalada in laga shiro saasaa lasugu yimid kan kale waxaa waaye dadka musqulaha ka samaysanaya banaanka oo waddada dhexdeeda ka samaynayo oo biyaha kusoo daaynayo waddooyinka kusoo daaynayo ayadana nadaafadda nadaafad xumo waaye sidaas waa la diiday waxaa la rabaa nin walba musqushiis inuu ka dhisto guryaha dhexdooda inuu ka sameeyaa la raba maadaama aan nahay marka odayaashii xaafadaha aan nahay degmada dhan dan baa ugu jirta danta nadaafadda annakay dan noogu jirta ayaga ma aha danta annaka taayna ku jir juhdigaas la sameynhayo annagaa naloo sameynhaya waxaa la rabaa amarka in la qaato amarka in saas loo fuliyo si nadaafadda aan u helno bilicda magaalada la sameeyo maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa mashruucan horumarinta ah waxa uu u xilsaaray guddi loogu talagalay in ay fuliyaan mashaariicdan waxaana aad u soo dhoweeyey bulshada ku nool degmada julib dadka luumaysataha ayaa ku dhintay gobolka jubbada hoose doomana way ku burbureen ka gadaal markii dabayle ay la kaceen deegaanada xeebaha dhacaga iyo jasiiradaha yaryar ee ku yaalla gobolka jubbada hoose ayaa la sheegay dabayluhu inay maalmihii u dambeeyey faraba-an ku hayeen wasiir ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegayaa in ugu yaraantii sagaal ruux ay ka warhayaan in ay dhinteen islamarkaasina dad kale oo waxyeella gaartay ay jiraan doomana lagula yahay badda khasaare way badan yihiin laakiin markaan kusoo kooba geerida ilaa hadda waa sagaal dhaawicina waa labaiy toban laakiin dooyaha ilaa hadda burburay ama la waaye waa toddobaiy toban dooyo oo qalabkoodi wata oo waxbaan ka dhineen maanta gacanta ku jirin waxay ka dhaceen dufaantan laga bilaabo goobweyn ama jubbada hoose xayaabtii jubbada ka bilaabo ilaa raaskambooni jasiiradaha ayaa ugu xoog badanayeen ilaa haddana way socdaan waxaan u jeedina digniin dhowr badanaan leenahay arsaaqada ilaahay bixiya inta dabeelahan iyo daadaadkan hoob ka socayna dadka kuwan tuugaan ee guryaheeda joogaan waxaa jira dad badan oo noloshoodu badda ku tiirsan tahay kuwaas oo ku dhaqan deegaanada xeebaha ah ee gobolka jubbada hoose iyadoo sidoo kalena ay jiraan jasiirado badda gudaheeda ku yaala kuwaas oo dad manaafacadsada waxyaabahay badda ka helaan ay ku nool yihiin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga inta